Wararka aan ka helayno degmada Luuq ee ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa ku waramaya in habeenkii xalay halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo wada dega degmadaasi. Dagaalkan u dhexeeya labada maleeshiyo ayaa lasoo warinayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aanan helin inta uu la-eg yahay khasaaraha uu geystay dagaalka. maleeshiyaadkan ku dagaalamaya degmada luuq ayaa muddooyinkii dambe is-hor fadhiyey iyadoona la sheegay inay isku heystaan aanooyin qabiil dagaalkan ayaa saameyn adag ku yeeshay isku socodka dadka iyo goobihii ganacsiga mas-uuliyiinta maamulka dowladda federaalk iyo kuwa la baxay jubbaland ayaa lasoo warinayaa inay isaga baxeen degmada iyadoo dadka qaar ay ku eedeynayaan inay iyaga hurinayaan dagaalka waxaa muddooyinkii dambe aad u soo xoogeysanayay dagaalada u dhexeeya qabaa'ilka wadadega goobaha ay joogaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada kuwaas oo geystay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed